أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha shacbaan sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal ka dhacay duleedka degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe kataa'ib al ikhbaariye ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada hiiraan dhulgariir sababay khasaare kala duwan ayaa ku dhuftay bartamaha dalka itoobiya haweenka ku dhaqan degmada buulafulay ee wilaayada baay ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore ee wilaayadaas ardayda maaxadka qurduba ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada jirib ee wilaayada jubbada dhexe bulshada degmada ceelcadde ee wilaayada gado ayaa ka faa'iidaystay multaqo ballaaran oo lagu qabtay degmadaas
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo imikana isagii oo faahfaahsan faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal ka dhacay duleedka degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa dagaallo culus oo shalay ka dhacay duleedka degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe waxaana dagaalkii shalay lagu dilay afar iyo toban murtad oo ay saddex saraakiil tahay waxaana saraakiisha dagaalka lagu dilay ku jiray sarkaal ka tirsanaa murtadiinta danab kaasi oo lagu magacaabi jiray sayid cali waxaana sidoo kale dagaalkaas lagu dhaawacay sagaal murtad dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay maanta qaraxyo la beegsadeen labo bar kontarool oo murtadiinta nisa ay kaga sugan yihiin gudaha magaalada baydhabo waxaana jira khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaalkaasi sidoo kale heslabaay waxay ciidamada mujaahidiintu gudaha magaalada baydhabo qarax kula beegsadeen maleeshiyaadka ridada waxaana jira khasaare murtadiinta kasoo gaaray qaraxyadaas kataa'ib al ikhbaariye ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada hiiraan abuxasaan oo filimkaasi soo daawaday ayaa warbixintan inooga diyaariyey
kataa'ib al ikhbaariya ayaa mar kale baahisay filim kooban oo lagu soo bandhigay jabka maleeshiyaadka murtadiinta ka soo gaaray weerar ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen fariisiin maleeshiyaadka riddadu ay kaga sugnaayeen duleedka deegaanka aboorey ee wilaayada islaamiga hiiraan
لهم أن تفوض بكاء الولاء لنا أن يفوض أجل النوافذ
filimkan oo kooban ayaa lagu soo bandhigayaa qeyb ka mida weerarkaas iyo jabka maleeshiyaadka murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkaas qeybta hore ee filimka waxaa lagu soo bandhigayaa taqadumka ciidamada mujaahidiinta oo si toosa u weeraraya fariisinkii maleeshiyaadka riddada
أو أساليب قدس وأن تفتحوا حين شق البواسل لكم weerarka kadibna waxaa la arkayaa meydadka maleeshiyaadka riddada oo goobta dagaalka waran نكون أسود الوغى والمعامع ندك الأعادي بعزم الجهاد ونعلي اللواء ونودي المقام
kataa'ib al ikhbaariya ayaa maalmihii ugu dambeeyey baahinaysay aflaam kooban oo lagu soo bandhigaya jabka maleeshiyaadka murtadiinta ka soo gaaray weerarada ciidamada mujaahidiintu ay ku ekeenayaan fariisimaha qaar ka mida wilaayaadka ay kaga sugan yihiin maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya arrintan waxay caddeynaysaa in murtadiinta ay ku jabeen duulaankii shareeca la dirirka ahaa ee ay ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga taa beddelkeedana ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada habeen duulka iyo maalin socodka ee ay ku qaadayaan fariisimaha murtadiinta ay ku leeyihiin qaar ka mid a wilaayaadka dalka abwaan soomaaliyeed ayaa horay u yidhi jeeroo bamkaa rido ilaa baarma laga yaaco jeeroo yuhuud uu ka baxo beedkii nebigeenna allahuma salli calaa muxamed jeeroo bangigii washington biil la dhigan waayo baarliin ilaa lagu dhex dilo boqol kun oo kaafir baariis ilaa bakhtigu laamiyada buuxsho basanbaaska reer yurub ilaa beri la faalleeyo nimankii baahnaan jiray ilaa baalka laga qooyo na badbaadiyaay jeer mar qura la isla wada buuqo oo jisyadu soo baxshaan nabaddu waa beeneh ballankeennu waa meel ninkii baqaya yeelkii dhulgariir sababay khasaare kala duwan ayaa ku dhuftay bartamaha dalka itoobiya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa inoo hayaa warbixintaasi dhulgariir cabirkiisa lagu sheegay lix dhibi ibir ayaa ruuxay dalka itoobiya sida ay sheegeen hay-adaha la socda dhulgariirada iyadoo dhulgariirkani si gaara u saameeyey gobolka oromiya oo ah kan ugu weyn uguna dadka badan itoobiya sida ay sheegtay xarunta la socodka dhulgariirada ee yurub ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano e m s c dhulgariirkan wuxuu ahaa mid meel hoose ka dhacay qotodheer ahaana gaaraya ilaa toban kilomitir dad badan oo u dhashay qowmiyadaha ku nool dalka itoobiya ayaa la arkayay iyagoo baraha bulshada gaar ahaan barta ekis ee horey loo oran jiray twitter ku muujiyey dareenkooda iyo walaac ay ka qabaan in ehelkooda ay ka mid yihiin dadka ay saameysay masiibadan ilaa haddana lama soo sheegin waxyeello ba-an ama khasaare nafeed oo dhulgariirkaasi sababay gobolada oromiya iyo anfarta ayaa muddooyinkii u dambeeyey la tacaalayay dhaqdhaqaaqyo la xiriira foolkaanooyin kuwaas oo la sheegay in ay ahaayeen kuwo daran taas oo keentay in kumanaan qof ay ka qaxaan guryahooda islamarkaana ay burburaan wadooyin iyo dhismayaal muhiim ah dhaqdhaqaaqyadani waxa ay sii xoogaysteen tan iyo bishii disembar taas oo walaac xoogan ku beertay dadka deegaanka iyo khubarada la socda xaaladda dhulgariirkan ayaa yimid xilli labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ay sii badanayeen dhaqdhaqaaqyada sais mega loo yaqaan ee la xiriira dhulgariirada kuwaas oo saameeyey gobolada anfarta amxaarada iyo oromiya ee dalka itoobiya mahadsanid caliyare haweenka ku dhaqan degmada bulafulay ee wilaayada baay ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore ee wilaayadaas warbixintan waxaa mar kale inoo sii ambaqaadaya abu xasaan munaasabad dhowaan ka dhacday degmada buulafullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay ayay haweenka muslimaadka ee ku nool degmada buulafullaay ku dhiibeen agabyo kala duwan oo ay ugu tala galeen inay ku taageeraan jihaadka si gaar ah in la gaarsiiyo mujaahidiinta ku sugan furumaha hore ee wilaayada islaamiga ee baay ee hortaagan cadowga horarka ah ee ku soo duulay diinta dalka iyo dadka muslimiinta haweenkan waxay dhiibeen wax weliba oo awooddooda ah taasoo tilmaamaysa in haweenkan markan ay ka soo dhalaaleen doorkooda ku aadan ka qaybgalka jihaadka munaasabadii haweenkan muslimaadka ay agabyadan kala duwan ku wareejinayeen waxaa ku sugnaa culummo nuqabo iyo marti sharaf kale ugu horreyn waxaa kelimad towciye ah munaasabadda ka jeediyey allaha xifdiyey sheekh fuwaad maxamed khalaf faqaala tacaala mathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illaah kuwa maalkooda jihaadka ku bixinaya tusaalahoodu waxaa weeyaan ka mathali xabbatin xabbadda timirta ah ee ilaahay dartii loo bixiyey alle wuxuu ku tilmaamay ka mathali xabbatin ambatat sabca sanaabil xabbad galleeya xabbad masagaa oo dhulka la geliyey oo toddoba sabuul soo bixisay oo sabuul kastoo kaa ka mid ana uu saaran yahay boqol xabbo uu dusha ka saaran yahay fii kulli sumbulatin mi'atu xabba wallaahu yudaacifu liman yashaa wallaahu waasicun caliim waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga naqiib ibraahim cali nuur shaacirul islaam jazaahuna allahu khayra wa axsana allahu ilayhinna ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waxaan u weydiinaynaa gabdhaha cafiifaadka ee mu'minaadka ah ee ku dhaqan muxaafadada buulufulaay infaaqa ay soo bixiyeen oo maanta ay soo diyaariyeen oo ay ugu talagaleen fii sabiilillaahi ilaahay inuu ka abaalmariyo ahlu jinnadu waxaa lagu tilmaamay yatuufu calayhim wildaanu mukhalladuuna biakwaabin wa abaariiqa wa ka'sin min maciini qaar ka mida gabdhihii muslimaadka ahaa ee hadiyaadkan qaaliga ah ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ayaa waxaay ka hadleen agabyada ay wareejiyeen iyagoo dhanka kale soo bandhigay gabayo ay kula hadlayaan murtad gurguurte anoo ku hadaloo gabdhama xaafadada fullay mayba alaabtan cunto ku wareejiyaana kumid ah timir oo tiradii aad siyeetan kartoon caagaga shaawka boqol iyo tuman iyo afar caag gocol la dabooldow dhaxaantaluku dabooldow boqol xaba tirada diiras xamaamado oo boqol xaba ah ma-aawso fanaanayaal buumiyaal iyo alaab badan ilaahay subxaana wa tacaala ajar xasanaad kusib gabdho mayba kale ka jare dirbaalo oo ah afartan iyo afar haba ah maxaafada fulla ilaahay ajar xasanaad ha kusiy gabadhaclayntii gurguurtii baan hadda soo gudbinayaa garaafadii gaartay baan gaasas ii geeshish guutooyinkaas guluf colaadeed gabaaridan gaashaaman gorgorgaansamada gableen geesiyaal gabanayninbaa guryahooda gubay oo gobolkii shabeelle galgaduud rag baa galay mudug wuxuu gaaray asigoo wadnaha go'on gugicii coosweyne subaxii markii la galay gowdu markay yeertay gebigood markay gubteen oo goosan weer galay sidiisii markay go'een gaadiid wixii yaalay gebigiis markaan gurannay gacanta intay gaartay gowracooda markii la galay sidii rati gorof ah ilantaada gubac ma tiri sidii gabal dhacay go'aankaaga gelab ma yiri oo gooshi aan gaarnay geeraar ma soo gudbiyey wabilaahi maalmo ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale gabdhaha muslimaadka ee ku nool wilaayada islaamiga hiiraan gaar ahaan degmada boqa qable ee xarunta wilaayadaas ay hadiyaad kala duwan oo qaali ah ku wareejiyeen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furmaha hore ee deegaanka beerayabaal oo dhowaanahan ay ka dhacayeen dagaallo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta aad baad u mahadsantahay abuu xasaan ardayda macahadka qurduba ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe cuhmaan axmed duubow ayaa warbixintan inooga diyaariyey
عام وكل الفضل مندرج تحت لوائه يا صحي ومنبهج لا خير في الجهل إذ يشقى به ما ربيح مصر بلون بنكارة حمدي ما شرح dhowaan ardayda macadka qurdubah ayaa dhigay bandhig cilmiyeed ay ardaydu ku soo bandhigayeen wax ka mid ah mirihii cilmigaha ay ka xambaareen macadka kaas oo bixiya culuumta sharciga midda maadiga iyo barashada maamulka bandhiga oo ahaa mid ay si gaar ah u qabteen ardayda sanadkan kasii qalinjibinaya macadka ayaa ahaa mid ay si weyn usoo ardayda dhanka kalena ay ku sagootinayeen masiiradii tacliineed ee muddada sannadaha ugu socotay macadka waxa ay sidoo kale ku sagootinayeen ardayda kale ee dhigata macadka maamulka iyo macalimiinta macadka bandhiga waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah culimmada kelimaadna ka jeediyey cilmiga sharciga dhaqankiisa ayaanala ka rabaa dardaarankeennu waa maxay waa alcilmu waalcamalu cilmi iyo camal wada jira aad baan ugu faraxsanahay inaan kala soo qayb qaato ardada maalintan farxadda badan waxaan leeyahay ahlan wasahlan biladiina uxibuhum wa awaduhum fillaahi dilaalaa'i waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka rajaynayaa juhuddiina ilaahay inuu barakeeyo midhaha laydinka rabo in dadkii iyo dalkii iyo diintaba aad u qabataan ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu gacmiina ku xaqiijiyo oo ilaah idinka dhigo mafaatiixa lilkhayri maqaaliqa lishari kelimaadka ardayda oo ka koobnaa wiilil iyo gabdho hayay siyaabo kala duwan uga hadleen mowduucyo kala duwan waxaase ay ka wada sinaayeen wiilasha iyo gabdhaha ka hadalka qadiyadaha muslimiinta caalamka oo ay ugu horrayso qadiyadda falastiin waxaa kaloo ka mid ahaa masiirada waxbarasho fadliga jihaadka waddada allaah iyo mowduucyo kale
ما المانع فيكم الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته لا إدارة الوطن والاستنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والأطفال الذين لا يجدون حيلة إلا أن يقولوا ربنا أخرجنا من هذه القرية الكثير الجور والإشراك بك فإن لجج الاعتداء على المستضعفين مسؤولية تقع على عاتقنا فالجهاد واجب على كل مسلم ومسلمة بقوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون عز بغزة في العدا يتفجر وبساحة الميدان أست تزأر أشفيتم والله نار وليلنا أذللتم الجيش الذي لا يقهر وعلى يديكم ذاق ما ذاق الأولى دستم رقابهم وأخرى تكسر أيها الطلاب تعلموا ما أنزل الله على رسوله من الوحي فإن العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء ما ورثوا درهما ولا دينار وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر من ميراثهم تعلموا العلم فإنه رفعة في الدنيا والآخرة وأجر مستمر إلى يوم القيامة إلى إخواننا في فلسطين نفرح بنصركم بأننا كنا جسدا واحدا يا من تحملون مهنة التعليم المباركة كم أراكم تعتنون بتربية الأجيال فتبذلون القالي والنفيس بلا كلل ولا ملل فإنا نعترف لكم بحبكم لنا فتوجيهاتكم مشاعر صادقة macadka qurduba faraciisa magaalada jilib waxa uu ka mid yahay goobaha waxbarasho ee soo saara boqolaalka arday kuwaas oo marka ay soo dhammaystaan ugu sii gudba jaamacadda alqima xarunteeda magaalada jilib mahadsanid dhuubow ugu dambeyntii bulshada degmada ceelcadeh ee wilaayada gado ayaa ka faa'iidaystay multaqo ballaaran oo lagu qabtay degmadaasi waxay ahayd dacwad tushaaric ay kasoo qayb galeen boqolaal ka mid ah bulshada magaalada ceelcadeh ee wilaayada gado taas oo muxaadaraad kala duwan ay ka jeediyeen qaar ka mid ah culimaa udiinka gabagabadii muxaadaraadka waxaa su-aalo diini iyo maadi ahba la weydiiyey bulshadii kasoo qayb gashay oo isugu jira rag iyo dumar waxaana qofkii ka jawaaba la siinayey abaalmarino lacageed sidan ayayna u dhacayeen su-aalaha su-aasha ku xigta dhegaysta waxaa iska leh ragga su-aasha waxay tahay bilaha maalmahooda ay yihiin soddon iyo kow waa imisa bilahaas magacayga caar nuur cumar tirada waa toddoba toddoba biloodoo baaraka allah fiik walaalka su-aasha aan weydiinay oo ahayd bilaha maalmaha ama ayaamahooda ay yihiin soddon iyo kow maalmood tira ahaan waa meeqaa jawaabtuu ka bixiye waa jawaab sax ah waa toddoba bilood wey miilaadii waxaan ka hadlayno su-aasha noogu xigta waxay tahay su-aal fiqiya weeye ragga ayay ku wajahan tahay bal dhegaysta dhagaha fura su-aasha waxay tahay hal yajuusu alaklu aw ashurbu fi inaa'in masnuucin min aldahabi aw alfida haddaan jilciyo ma bannaan tahay in ruuxa uu wax ku cuno ama uu ka cabo weel laga sameeyey dahab ama fido magacaygu waa macalyaasiin haddaan ka jawaab su-aashaas ma bannaano liqowli nebiy sal alla alay wasalam laa tashrabuu fi inaa'i dahab walfida jazaa allahu khayran jazaa walaalka su-aasha aan weydiinay si sax ayuu uga jawaabay abaalmarintiisana waa saddex doolar cilmigiisana ilaahay tabaaraka wa tacaala ha u furo su-aasha ku xigto waxay ku wajahan tahay gabdhaha dhagaha fura gabdhow su-aasha waxay tahay maa ciddatu lxaamili idaa maatad canha zawjuha haweenayda uurka leh haddii ninkeeda uu ka dhinto ciddada ay gelayso intay la eg tahay jawaabtaay ka bixisay waa jawaab sax ah gabadhaasi inay dhasho ayaa ciddadeedu ay ku dhammaanaysaa abaalmarinteedu gabadhaasi waa saddex doolar cilmigeedana ilaahay tabaaraka wa tacaala ha badiyo su-aasha noogu xigto waxay tahay waxay ku saabsan tahay fiqhiga fiqhi way su-aal fiqhiya wey su-aasha waxay tahay waxaana iska leh su-aasha gabdhaha ayaa iska leh gabdhaha ayaa iska leh dhagaha fura su-aasha waxay tahay maa xukmu man nasiya ghasla alwajhi fi lwuduu macnaheedu waxa weeye muxuu yahay xukunka uu qaadanayo ruuxa ka tegey asagoo weyse qaadanaya wejiga dhaqidii ka tegey ruuxa haddii uu weyse qaadanayo oo wejigana uusan dhaqin xukunkii muxuu noqonayaa magacayga waa nasir cabdinuur jawaabta haddaa isku dayo waa inuu soo celiyo weysadii jawaabta ay ka bixisay waa jawaab sax ah ruuxa asagaa haddii marba uu ilaaway xubin la rabay in la dhaqo uu ka tegey wuu soo celinayaa ee sax maahan weysadiisa jawaabta ay bixisay waa sax abaalmarinteeda waa saddex doolar cilmigeeda ilaahay tabaaraka wa tacaala ha badiyo bilihii lasoo dhaafay waxaa magaalooyinka wilaayaadka islaamiga ka socday multaqayaal dacwi ah iyo dacwad tushaaric ka dhacayay fagaarayaasha halka masaajidana ay ka dhacayeen muxaadaraad ay jeedinayeen culimada muslimiinta guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu